deegaanka goobweyn ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo oo ah deegaan qadiimi ayaa waxaa ku nool qoysas badan oo noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha kalluumeysiga iyo xoolaha dadka ku nool deegaanka goobweyn ayaa inta badan noloshooda ka maaraya iibinta kalluunka qaar ka mid a kalluumaysatada deegaanka goobweyn ayaa sheegay inaysan haysan agabka lagu soo jalaabta sida doomaha iyo shabakadda iyagoo codsaday in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen agabkan annagii waxaan ku dabaalanaa geed oo garabka la saarto aan ku dabaalanaa aan ku tagnaa meel dheer hiryaha kadib waa iskaga dabaali jirnay aniga naftirkeyga hadda waa ka gaboobay wakhti ilmahan ku soo korsaday goobeen waa laga ogyahay cumar cabdullaahi gaddoomiyin oo ah ilmaheyga sidaas intaan geedaan ku dabaalnayne sidii oo macnaha meesha islaamnimo iyo irsaaq wanaagsan iyo xalaale aan ugu cunno wax kale aan ugu cunay hadda waxaa dhacday waxii inay yaraadaan maraakiibta ay badato doomada ay bataan wax kasta inay bataan waxii ay yaraadaan annaga waxaynii macnaha yaraan ay ku soo baxaan meeshii aan gaarnaynay laga jilaab waxaa isbeddelay hunguri yaro dadkii dabeelihii iyo wax soo saarkii iyo alxamdulillah quduruurigoodii oo masruufkoodiia ibir baxay dadkii way tabaalaysan yihiin wax maanti iyo bilahooyinkan hadda bishaan ilaa iyo bishaan oo maanta ay u dambayso malaay lama keenin dadkiina dad oo xoolala hantala iska meeshooda joogto haddaa aragtiyo haddaa arko waxii la heli jiray inaa oo ay u yimaadeen wax annaga naga tan weyn bari subaxdii shaqo fiican ma lahaniyo saan leeya annaga shaqadayna waa dhiginaa wixii ilaahay isnooga saar waa ka baxsanaa wuxuu ilaahay ogsoon yahay ilaa shan boqol oo qoys ayaa degan qoyska ugu yar laba qofaa ka soo baxda laba soo aado qoysaska qaar baa shan ka soo baxda qaar baa toddoba ka soo baxa horta ilaaha mahad iskale ilaahay wuxuu noogu nimceeyey bad iyo webi labadaba inaan ka kalluumaysanno kalluumaysatadeenna waxay u qaybsamaan qaybna badday ka shaqaysaa qaybna webigaasay ka shaqaysaa adabna waxwa aan haysannaa wax badanna way naga maqan yihiin dadka webiga ka kalluumaysto qaabo badanay u kalluumaystaan qaar huuriyey ku kalluumaystaan oo shabaabta ku daadsadaanoo webiga jihada u socday u soo raacaan sidaasay ku kalluumaystaan qaarna waxay ku kalluumaystaan xarkaha hookiska maqaadimahaasay ku kalluumaystaan qaarna waxay ku kalluumaystaan shabaagtan milgada layidhaaho la firdhiyo waxaan u gudbinayaa dowladda jubbaland federaalka iyo hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa dawliga ah in ay naga taakulayaan xagga adabka kalluumaysiga